fardowse cabdi bundiid waa gabar agoon ah kuna nool magaalada gaarisa gaar ahaana boole iftiin dhammaysayna iskuulka sare waxayna fursad waxbarasho oo lacag la-aan ah ka heshay waddanka shiinaha laakiin waxaa lagu xiray inay iska bixiso lacagta diyaaradda taasi oo aysan waalidkeeda awoodin fardowse ayaa muslimiinta ka codsatay in laga bixiyo lacagta diyaaradda oo dhan saddex boqol iyo konton kun oo lacagta dalkani kenya ah oo ay ku tegi lahayd waddankaasi shiinaha si jaamacadda halkaasi ay ka heshay u bilowdo fardowse ayaa fariin gaara u dirtay wakiilka haweenka ismaamulkan gaarisa marwa udgoon siyaad kuno asalaamu calaykum magaceyga maxaa waay fardoos cabdi bundi waxaan deganahay gaarisa gaar ahaan bula iftiin maxaa yeele kolashiibay oo china ayaan dheegad andheega maxaa lagu xira saddex boqol iyo konton andheegad iyo bastaboor aan laakiin waa awood waaye dhammaan muslimiinta dhan waxay joogaan inay caawiyaar ahaan cas u diraya udgoon walaashay udgoon udgoon waxaan u dirsanaya inay iga bixiso inay iga bixiso baastaboorka ilaa tigidka oo saddex boqol iyo konton ah hooyaday waxba mahaysato caanay igu soo karisay waa danyar tahay aabanba qabo walaashay udgoon aan u dirsanaya ilaa walaalay dhammaan muslimiinta dhan in lii caawiyo hooyaday waxba mahaysato walaal ma qabo casi waaye hooyada dhashay fardowse cabdi bundiid ayaa inoo sheegtay in gabadheeda caano ay iibin jirtay ay oga soo bixisay waxbarashada haatanna ay heshay buundo aad u fiican fursad waxbarasho oo lacag la-aanna ay heshay wax diyaaradda ka bixiyana ay la'dahay muslimiinta iyo madaxda laga soo doorta gobolka ayayna baaq u dirtay cunugta aqoonta aan ku koriya caana iskuulkan oga bixinay wixii muslimiin ah ama muumin reeb ah udgoon siyaad oo maanta dadkii aan soo doorta ah ka mid ah iyo wixii allah wixii muslimiin ah maxaa raa wixii muslimiinta in lii caawiyo gabadhaas andheegada liga bixiyo fiideeda lacag la-aan bay ku akhrisani wax kaloo loo raacan male iskuulka baasboorka ay ku duuli iyo tigidkeedii oo saddex boqol iyo kontonka ah ay iska bixin oo mar dambe wax kale loo sheeganaynin maxaan rabaa wixii muslimiin ma la soo doorta in gabadhaa liiga bixiyaa rabaa agoon waay walaal lama qabto in liiga bixiyaa rabaa cabdulaahi rashiid xuseen oo qaraabe ay yihiin fardowsa ayaa isna baaqan diray waa gabadh agoona hooyadeed qof iska danyar bay hayd caano iyo waxbay iskala xarbinaysay wixii bay kusoo barbaarisay fiis kaga bixisay lambar fiican bay heshay b maynaa bay heshay haddana say uun iskaga xarbinaysay scholarship bay hadda heshay dalka jina ka heshay dhakhtarnimo qayb ay ahaataba jaamacaddaasi marka waxaan rabnaa gabadhaas waxaan rabnaa in laga bixiyo tigid soo la imo baa la tigidkii oo saddex boqol iyo konton ah haddii looga badiyana waa saas baasboorna soo diyaarsaa layidhi intaba ma hayso waxaan idinka codsanaynaa dadka muxsiniinta ah dadka madaxdeen soo dooranay woman rayb iyo inta ka dhexaysa m b governor dhammaan wixii gacan noo fidin kara gabadhaasoo aan famliga annaga ah dad sabool ana ka dhalatay wax wax caawiyo wax ku caawiyo fiicanna la waayey scholarshipkaasay ka heshay dalka jinaha meesha haddii ay gabadha soo barato wax soo barato dalka kenya ay wax usoo baratay si gaar ahaan haddana regaars ay usoo baratay waxaan rabnaa gabadha in la caawiyo jazaakum allahu khayr waan idiin ducaynaynaa idinka oo dhan bishaar axmed dhaqane warbaahinta sta gaarisa